wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maamulka hirshabeelle ayaa daafuray tartan ay ku tartamayaan dhowr kambaniyood kuwaasi oo u tartami doona dhismayaasha dugsiyo waxbarasho oo laga hirgelinayo magaalooyinka cadale iyo buulobuurde shirkado kala duwan ayaa isu soo taagay ka mid noqoshada mashaariicdan lagu dhisayo dugsiyadani waxbarasho wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle siciid xagar camlo oo ka hadlaya ahamiyadda dhismayaasha dugsiyadan ay u leeyihiin dadka deegaanada laga hirgelinayo ayaa tilmaamay in ahmiyad gaar ah ay leeyihiin dugsiyadan islamarkaana ay ka faa'iidaysan doonaan ubadka soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka cadale iyo buuloburde
marka koowaad anigoo ku hadlayo magaca madaxweynaha dowladda hirshabelle his excellency cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo magaca xukuumadda dowladda hirshabelle marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wall bank oo mashruucan human capital maanta aan bidkiisa joogno noo saamaxay inuu ka shaqeeyo dowladda hirshabelle waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo human capital marka labaad waxaan maanta u fadhinaa bid openingkii muxuu ahaa mashruuca human capital magaalooyinkiisa buloberde iyo cadale oo wall bankiga ay naga taageereen in laga dhiso iskuulaad iskuulaadkaasoo ardada wax ku baran doonto ay yihiin dhammaantood arday u dhalatay deegaankan hirshabelle oo aan rabno inaan waxbarashadooda sare u qaadno hadduu ilaah yidhaahdo waxaan si gaar ugu mahad celinaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee mar walba ku dadaala inay horumariyaan ardada soomaaliyeed ee ku nool deegaankan mashruucan human capital wuxuu ka shaqeeyaa laba magaalo magaalada buloberde iyo magaalada cadale waxaana magaalo walba laga dhisi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo afar iyo toban iskuul waxay isku noqon doontaa siddeed iyo labaatan iskuul iskuulaadkan hadda bidkooda furayno waa afartii ugu horreysay oo labana cadalo tahay cadale ereyadeeda labana ay tahay buloberde ereyadeeda hadduu ilaa yidhaahdo dugsiyadan ayaa laga wadaa in ay daboolaan baahiyaadka waxbarasho ee ka jira magaalada degmooyinka cadale iyo buuloburte ee deegaanada maamulka hirshabelle